waxaan ilaahay hortiisa iyo hortiinaba aan ku ballanqaadaa wax allaale wixii dadaala maamulkan inta laga dhisay inuu sameeyo sidii ummadda u midayn lahaa oo nabadna u samayn lahaa dowladda federaalkana oo ula shaqayn lahaa dowladda federaalka aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha ugu horreeyo oo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo baarlamaanka oo dhan runtii dadaalkii iyo oggolaashihii ay oggolaadeen in maamulkan la dhiso waxaan dhisi doonnaa haddii ilaahay idma maalmaha dhow maamul tayo leh aqoon leh waay aragnimo leh dalkan ka gudbiyo dhibaatada maanta jirto nabad la'aanta nabadda ka shaqeeyo al-shabaabkana ka adkaado